bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan saaxiibayaal idil ahaantiin meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka waa laba xilligaan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kismaayo coodka dowlad goboleedka jubbaland
ururka caafimaadka caruur iyo ciro barnaamijka caafimaadka ayaa saaxiibayaal wuxuu yahay barnaamij aalaba xilligan oo kale aad ka maqashaan toddobaadkiiba mar raadiyaha kismaayo maalin walba oo axad ah waxaa barnaamijka maanta idinla socodsiinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor waxaa barnaamijka igala qeyb qaadanaya doctor axmed maxamed xuseen doctor ciro oo ka howlgala cisbitaalka daryeel ee magaalada kismaayo waxaa inoo farsameynayo cabdirasaaq socoto marka hore doctor kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka bismillahi raxmaan raxiim radio kismaayo aad baa umahadsantihiin waana ku dhowaa barnaamij insha allah barnaamijka caafimaadka ayaan maanta gebi ahaanba waxaan uga hadlaynaa cudurka sokorta iyo weliba qofka sokorta qabo sida uu u soomi karo maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaanka Een, marka hore doctore waxaad faahfaahin een, kooban naga siisaa sokorta iyo marxaladaha kala duwan oo ay qofka ku sababi karto bismillahi raxmaan raxiim cudurka sonkorta dabcan waa cudur ku dhaca adduunka aada ugu faafay waa cudurada inta badan dadku ay la nool yihiin dawada maaragtay oo isticmaalayaan ay kaalmaatiga tahay cudurkaasi dad fara badan ayuu ku dhacaa wuxuu u badan yahay dadka waaweyn malaayiin qof baa marka qabta cudurkaas malaayiinta qofna waxaa ka mid a muslimiin fara badan oo bisha barakeysan markii la gaadho laga raba inay soomaan marka cudurku waa cudur noocaas oo cudurada lala nool yahay ee dawada loo qaato joogtada uu ka mid yahay laba qaybood waan arki doonaa ayuu ka koobi doonaa hadduu ilaa yidhahdo qeybta irbadda qaadata iyo qeybta kiniinada qaadata markii lasoo gaadho soonkana waxuu ku leeyahay saameyn ballaadhan ayuu ku yeelan oo u baahan in dadka maaragtay lala socodsiiyo dad aan soomi karin baa jira kuwa soomi karaa jira kuwa u faa'iido u leeyahay baa jira sonkorta kuwa u maaragtay hadduu soomo qofku dhib ku keenayaa jira marka insha allahu tacaala intaas ayaas leeyahay waa macluumaadka guud waan karta marka waxaad u kala qaata laba heer oo cudurkani daawadiisa loo kala qaybiyo qaybna waa cirbad baa dhahda qaybna waa kiniinyaal baa loo qaataa marka labadaasi qayb maxay ku kala duwan yihiin maxayse ku kala halis badan yihiin Een, labadaa qaybood waxay ku kala halis badan yihiin markii la fiiriyo qeybta koowaad waa emergency nooca koowaad sonkorta waa emergency haddaan tusaale soo qaadano nooca koowaad wuxuu u baahan yahay irbad marka wuxuuna ku dhacaa caruurta tobanka sane iyo ka yar ilaa labaatanka inta udhexaysa dadka yaryarka ayuu ku dhacaa marka qeybtaasi way ka halis badan tahay qeybta dadka waaweyn ku dhacda ee loo yaqaana nooca labaad nooca labaad isaga waxaa loo qaadanaya dawooyin wuuna maaragtay waqti dheer baaba laga yaaba ilaa dhowr sano inaad is ogeynba inaad sonkor qabto inta badan calaamado badan ma yeesho waan arki doonaa calaamadahooda guud ahaan marka waxaa khatar badan oo emergency aha nooca koowaad laakiin jirka yaa u daran waxaa u daran nooca labaad nooca koowaad marka ee caruurta inta badan ku dhaca een, ciladiisu waxa weeye xubintii loogu talagalay inay sonkorta diyaariso oo nidaamiso dhaacamo la sii daaya ayaa jira ayaan dhaacamada sii daynin totally sonkortii marka jirka soo gashay wax kala qaybinaya oo xubnaha u kala qaybinaya ma jirto saa darteed qofkaasi wuxuu u baahan yahay maadaama xubintii aynu u shaqaynaynin in la siiyo dhaacaankii oo la diyaariyo oo la abuuray ee sonkorta jirka u kala qaybin jiray ayaa lagu duraya marka irbaddan waxay ka kooban tahay dhaacaanka asagaha ee loogu talagalay inuu sonkorta jirka kala geliyo maadaama xubinta iyadu shaqada ay qabsan weyday dadka noocaasa marka ee nooca koowaad qaba een, ama inta badan irbadaha qaadanaya waa nooca dhakhaatiirtu ay kula talisa inayna soomi karin noocaasi inta badan ma soomi karaan marka waxaan leenahay noocaasi soonku jirka faa'iiduu u leeyahay sonkorta hoos buu u dhigaa sida saxda ah laakiin dadka noocaa qaba een, inta badan dhakhaatiirtu kulama taliyaan inay soomaan sababtuna maxay tahay irbadda qofka markii la siiyo sonkorta hoos bay u- ee u dhigi een, qofkiina waa soomayaa labayo toban saac baa laga yaabaa inuuna cunto iyo waxba cunin waxaa laga yaabaa inuu jimicsi mararka qaarkood sameeyo intaasoo dhan waxay isu keenaysaa inay sonkortii ay hoos u dhacdo qofka hadday sonkortii hoos uga dhacdo muxuu gelayaa khatar caafimaad buu gelayaa oo ah kooma inuu noqdo oo miyir daboolmo waxba a- uu maarata qof kooma kale oo waxba kala ogeyn noqdo koomada waxaa laga yaaba inay keliyaha ku dhufato waxaa laga yaabaa inay maskaxda ku dhufato brainka waxaa laga yaabaa xubnaha muhiimka inay ku dhufato saa darteed ayaa waxaa leeyahay qofka noocaa qaba ma soomi karo haddii uu soomana waa in uu dhakhtar la tashado dhakhtarkaasa marka wuxuu u sheegayaa qaab haddiiba laga kari waayo qaabka u soomayo waxaa la leeyahay aroortii oo kale iska een, toban saac oo subaxnimo iska iska iska cabir casarkiina iska dambe iska maalinka ilaa afar jeer baa la rabaa inuu cabiro si uu ogaado sonkortan may dhacday mase mayna dhicin haddii ay dhacda markaas waxaa lagu qasbaya si emergency aha in maaragtay loo jebiyo soonkii qofka nooca koowaad irbada qaadanaya kadibna maarata afka wax laga siiyo haddii wax kor loogu soo qaadi karana maarata kor loogu soo qaado marka qofkaasiisu halis wuxuu ugu jiraa inay xubnihiisa dhib ay soo gaaraan saa daraadeed dhakhaatiirtu waxay leeyihiin ayna ayna soomin kaasaana khatar badan nooca labaad waa nooca kiniinada ah dadka waaweyn de inagu caadiga sonkorta caadiga naqaano weeyaan dadka qaybna way soomi kartaa qaybna ma soomi karto badankooda way soomayaan wax dhib aana ku keeni maysa waxay u tartamahaane laakiin maxaa looga baahan yahay in uu dhakhtar la socdo intuuna soonku bilaabin soonku intuuna bilaabin waa inuu dhakhtar usii tago sonkortiisu waa inuu fiiriyo inay fadhiday inayna fadhiyin marka haddii qofkii ayna sonkortiisa fadhiyin ka waran bishii ramadaan ka hor ayay sonkortiisu afar boqol bay ahayd afar boqol bay gaadhaysa ama shan boqol ama saddex boqol iyo garaacaysa way kacsanayd ma ahe marra way kacaysay mar hoos bay u dhacaysay mar lixdan bay gaadhaysay mar kor bay u kacaysay yacni sonkor fadhida ma ahayn asagoo sidaa ay tahay ayaa waxaa usoo galay ramadaankii okay sonkortiisa marka ma fadhido wuxuu u baahan yahay marka in la fadhiisiiyo oo la hagaajiyo oo soonka iyo la iswaafajiyay dawada uu qaadanayo marka haa marka dhibka inagan hayse waxa wey qofkii umaba diyaarsanaa marka laakiin nooca labaad wuu soomi karaa faa'iidayna u leedahay laakiin bishardi waa inuu dhakhtar la tashado la socdo xaaladiisa waa inuuna cudurro kale uuna qabin sida wadna xanuun waxa laga yaaba qofka sonkorta qaba inta badan waxaa laga yaaba inuu wadna xanuun uu leeyahay mararka qaarkood waxa laga yaaba inuu keliya xanuun ay ku keento mararka qaarkood waxa laga yaaba aragga inay dhib kaga keento mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dufan iyo cholesterool iyo dhiikar ay jirto waxaasoo dhan marka wuxuu u baahan yahay qofku in uu la socdo laakiin guud ahaan qofka nooca labaad qaba ee kaniinada qaadanaya dadka waaweyn aha way soomayaan haddii ayna jirin ciladaha aan soo sheegnay saa darteed waxay u baahan yihiin dadkaasi in ay goob caafimaad tagaan waxaan hadda diyaarinayna hadduu ilah yidhahdo markuu ramadaanku naga dhammaado inaan wacyigelin ka samayno barnaamijka sonkorta hadduu ilah isbitaal ka sameeyo bal dadka marka waxaa ka maqan dadka xogtii dhannayd ee macluumaadka ayaa ka maqan
waynu kaaga mahad celineynaa sida wanaagsan oo aad barnaamijka maanta nogala qayb qaadatay marka astaamo miyaa jiro oo qofka uu haddii uusan baaritaan tegin dhakhtarkuu la xiriirin oo isku arki karo uu isaga shakan karo si uu dhakhtarkuu tago
qofku hadduu uu qabay oo horeyda usii qabay isagu waa garanaya calaamadiisa inta badan waxaa laga inay gartaan haddii laakiin qofka uu ku cusubiyo da cudurka uu ku cusub yahay isaguna calaamadu leeyahay anyway calaamadaha dhan ee sonkorta nooca koowaad iyo nooca labaadba waxyaabaha ugu badan waxaa ka mid ahaa qofku inuu maarata kaadi badan isku arko oon badan iyo biyaca badan isku arko gaajada u adkaysan waayo isku arko miisaankiisoo hoos u dhaco calaamadahaas iska leeya sonkorta guud ahaan laakiin waxaa laga yaabaa qofka marka uu cudurka uu la noolaado inuu calaamadaasoo dhan ba ayna jirin baa laga yaabaa mararka qaarkood waxaa dhacda adoo cudurka kugu horleeyay inaan labada dareeminba welibana gaar ahaan nooca labaad oo calaamadaha la sheego dhan ba aad isku arag laakiin haddii calaamad la arko waa kaadi badan oon badan biyaca badan gaajada oon loo adkaysan karin iyo miisaanka oo hoos u dhacaya dee dabcan madaxuu xanuunaya jirkao korjajaba inahaas ayaa ugu muhiimsan calaamadiisa marka khatarta xaaladaha kala duwan sokorta ay leedahay ma waxaa khatarsan marka ay hoos u dhacdo mase marka ay kor u kacsan tahay labaduba waa khatar oo labaduba waa laba khatar ah wey hadday kor u kacaan iyo hadday hoos u kacaan laakiin markasta waxaa dhib badan haddii ay hoos u dhacdo qofka haddii hoos u dhacdo macnaha waxa weeye energy dhan ma helayo sonkortan aad arkaysa ee jirkeenna ku jirta waa midda laga helayo awoodda aan ku dhaqdhaqaaqayno marka hadday sonkorta hoos u dhacdo gaar ahaan hadday toddobaatan ka hoos marto qofku waxaa laga yaabaa hadda inuu hadal ku dhibo wadna garaac badan isku arko dhidid fara badan isku arko isaga uu hadli waayo xubnaha uu qaadi waayo marka enerjiga maaragtay ay jirka uu helaya sonkortan ka helaya marka labadoodu way khatarsan lakin maxaa sii khatarsan in ay sonkortu ay hoos u dhacdaa sii khatarsan waa tahay saaxiibayaal waxaad weli maqlaysaan barnaamijka caafimaadka oo aad ka dhagaysanaysaan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijka ayaan maanta waxaynu kaga hadlaynaa xaaladaha kala duwan ayo sokorta ay leedahay iyo weliba qofka sokorta qabo sida uu u soomi karo waxaa barnaamijka maanta marti ugu ah ugala qayb qaadanaya doctor axmed maxamed xuseen doctor cero oo ka howlgala isbitaalka daryeel magaalada kismaayo isbitaalka daryeel ayaana waxa uu ku yaalaa saaxiibayaal aagga shalema ayaan waxa uuna kasoo horjeedaa xaruntii hore shalema ayaan doctoorka ayaa waxaad intaan barnaamijka ku guda jirno aad ka soo wici kartaan si aad su-aalaad ku saabsan xaaladda sokorta laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar nambarka aad naga soo wici kartaan ayaa waxa uu yahay labo toba- toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar sidoo kale waxaad fariimaha noogu soo hagaajin kartaan labo konton iyo sagaal toddobaatan iyo lix toban iyo toddobo doctorka ayaana su-aalaha toos ah aad soo weydiin kartaan intaaynu barnaamijka ku guda jirno Een, doctore waxaa jiro marxalado kala duwan oo dadka sokorta qabo ah inta badan ay een, iyagu nafsadooda ay iska mala awaalaan iyagoon dhaqatarka aan tegin waxaad arkaysaa qof ku dhahay anigu sokor baan qabaa maba soomaayo total ahaanbo haddii maanta uu soomi waayo birna uu qalleen waayo qofka een, xaaladda sokortana ay kusii eh, socon karto amba ay ay macnaha ay hoos u dhici karto maxaa qofkaas la gudboon
Een, dabcan sonkortu een, qofku inuu iska yidhaahdo ma soomi karo een, waxaa laga yaabaa dee xagga caafimaadka inuu ka fiirinaynaa marka qofka sonkorta qaba mar kaste een, waa xaalad halis ah ama waqtiga soonka bisha barkisa ha lagu jiro ama ha lagu jiro maagta waqtiyada kale hadduu qofku iscontrol waa is ilaalin waayo marka hadduu qofku yidhahdo anu ma soomayo oo sonkor baan qabaa ee, oo saa ayba sax ku tahay waxaa laga rabaa in eh, maarata uu kasoo baxo wixii laga rabay oo ah een, maadaama aad afuran tahay maxaad u afuran tahay waa inaad dawo qaadato dawadii inaad qaadato cudurkaadii la socoto taas asaga laga rabaa de haddii uu qalayn waayo waa mas'ala diiniya oo maaragtay uu de soonkii lagu lahaa uu qalayn waayo eh, taa waa mas'ala diiniya laakiin caafimaadka eh, waa inuu dawada qaato dhakhtarra uu u tago afurkana waxa keenay waa inay dhakhaatiirta iyo asaguba ay isla ogyihiin waxaa jirta mararka qaarkood dad eh, sonkorta qaba oo dee de ku ku takhasusayba qofku markuu muddo qabo oo meel dhakhtar lana uu joogo wuu garanayaa qaabka la marayo o dhan asagiibaa wuxuu wataa baaritaanadii asagiibaa wuxuu wataa dawooyinkii la qaadanayay asagaa waqtigu isjeegaraynaya garanaya laakiin dadkeenu ayagoo heerkaas iyo barnaamijka weli inagu maynaa gaadhin Eh, qofka noocaas oo kale ah adduunku talooyin buu weydiiyaa oo qaabka loo maarata qaabka qaab dhaqankii sonkorta sida lagu dejin kara iyo dadkaasoo kale ayaga waa laga yaabaa inay dhahaan eh, dee ma soomayno anagu waxyagii waan ognahay een, waana dad isla socdo de boorsadii dhannayd bay wataane wixii ugu jirtay laakiin innaga maya hadduu qofku yidhahdo ma soomayo waa inuu dhakhtar tago dawada uu qaato isna ilaaliyo marka een, xaaladda ay marayso een, sokorta een, qofka uu aad dhakhtarka uu kula talinayo inuusan soomin ama uu soomi karo ma xaaladaha xadidan ay lagu amri karo ama een, looga joojin karo ayaa jira een waxaa waxaa jirta mar uu qofku ku himanay sonkorta qaba ood leedahay een, sidan hadda kuma soomi karti dee dee ilaahay waa meesheeda waxaa ka mid aha qofku wuxuu saakoo kale u yimaada berri waa soon sonkortiisu afar boqol shan boqol bay maraysaa qofkaasi automatically berri ma soomi karo ee, sonkorta waxay u baahantay waqti ay kusoo degto waxaa kuu yimaaday mid sonkor qaba sonkortiisa waaba u fiican tahayba laa ba'sa yani marka aad fiiriso laakiin muxuu qaadanayaa dawooyin aad u fara badan dawooyinkaasina maxay saamaynayaan noloshiisa tusaale ahaan sonkor buu qabaa laakiin sonkorti maanta markaad ka cabirta adoo dhaktar waxaad aragtaa inay caadi tahay wax dhiboo badan ka jirin laakiin qofkan wuxuu qabaa dawo sonkor ragu qaataa dhiikar ragu qabaa dawo dhiikar buu qaataa een, cholesterol dufan buu qaataa wuxuu leeyahay wadna xanuun marka sonkorta keligeed iyadu kuma dhihi karto soon iyo ha soomin Ha, marka qofkaasoo kale asagoo sonkortiisa caadi tahay yaa waxaa socda cudurro kale marka waxaad leedahay adiga maya ma soomi karti waxaa kuu imanaya qof s- sonkor bes ah qabo oon wax kala qabin laakiin sonkortiisu ma fadhido mar cirkay gelaysaa kor bay u kacaysaa mar hoos bay isu bedelaysaa waayo hadda dhado qofkii soon waxaa laga yaabaa intuu dawadii cuno soomana gaajo inay sonkorti dhulka tagto mee waxaa laga yaabaa inay kor ay aado laanna wax kantarool ah ma jiro marka qofka haddayn sonkortiisu fadhiin oyna u fadhiin sideeduba dhakhaatiirtu ma dhahaan een, soon noocuu dooniba ha ahaado markii la fadhiisiyay ay fadhido ayaa waxaad leedahay qofka soco maalin iyo laba maalin ay ay u la socoto hubsado.
ha waxaa kaloo iyadana maaragtay aan soomi karin oo guud ahaan ayagan aan soomi karin qofka hadday sonkorta ka dhacsan tahay toddobaatan hadday ka hooseyso xataa hadduu qofku soomaya marka iyada waa laga jebin sababtoo qofku maba dhaqaaqi karaba ama dhakhtar looga ha waa amar dhakhtar macnaha waayo qofka toddobaatan asaga dhan ma kula hadli karo waa dhiidayaa wadnaha garaacaya marka konton lixdan iyo marka ay tagto qofka muxuu gelayaa koomuska gelaya waxba ma kala garanayo marka hadday hoos u dhacdana waa laga jebiyaa oo tirada intaa leeg ay gaadho waxaa kaloo ayadana maaragtay aana suurtagal ahayn caafimaadka xaggiisaan ka hadlan xagga diinta kama hadlayo haddii ay saddex boqol ka badato sonkortu qofkiina uu yidhahdo waan soomanaanayaa wuu soomanaan karaa laakiin qofku waa dhimanaya xubnihii waxgaadhsiinaysaa gudaha keliyihii waxgaadhsiinaysaa indhihii bay wax gaadhsiinaysaa aragga lena sonkortaa marka sahayga dhibkeeda ayay leedahay marka xaalada caa- caafimaad lagu amraa inuu jibiyo lagu j- haa waa markii lafta marka hadday toddobaatan ka hoos marto saddex boqol ka kor marto labadaasiba dhakhaatiirta waa laga marka jebiyaa inta bukaanka inta ugu fiican oo sokorta loo ogol yahay oo qofka iyo markuu daawada qaato uu iska soomi karina waa imasay kasoo laaban kartaa Ka- korba u qaad eh, toddobaatanka wixii ka sarreeya siddeetanka boqolkaa fiican eh, korra maaragtay inayna laba boqol iyo konton ee dhaafin ayna dhaafin saasaa fiican laakiin de qofku isagu waxan uu iska wadani oo waxaa laga yaabaa isagoo afar boqol shan boqolta inuu warba isu haynin laakiin hadduu dhakhtarku ku ogyahay dhakhtarku wuxuu leeyahay maya laakiin asagoo de waxaa laga yaabaa inuu weligiiba weligiiba wax dhibaato uun dareeminba laakiin intaas xubnaha iyo wax gaadhsiinaysaa waxaa jir waa runta waxaa jirta een, haddii aan xoogaa sheeka aan la kulmay aan eh, dib aan ku xasuusiyo een, muse aan dirs ahayn waxaa jir mar oo intuu xanuunsaday subaxdii la daaweeyey daawo caadi malaria aa la siiyey ugu dambeynta intaa lislafahmo kilinig asbitaal loo qaaday kow sokortaa laga baaray lix boqol ee maris waa base wax shan sacan geenay toban sacan uu geeriyoodo uu geeriyooda ha ah marka xaalada haddii karto waxay waxay waa waa waa khatar weeyaan marka lix boqol hadda qof ku noolaan kara male laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaan u haysaninba inay sonkor hayso waxaan ka hadlayn waxaa waa dhakhtar iyo bukaan ay heerkiisu uu maraya halkaa iyo halkaas ma soomi kara mise ma soomi karo Mm.
marka xaaladaha waa in caafimaad qofka la socdo Waa inuu Marka dhakhtarku la haddii socdo.
aan kasoo gudubno dhanka daawada waxaa jirta cuntooyin ay dadku ay inta badan ay qaadanayaan een, marka cuntooyinkaas ma ka qayb qaadan karaan inay sokorta kiciyaan ama ay dejiyaan waa waxa oo ugu muhiimsanba markii hadda laga hadlayo dawo in la qoro sonkorta een, dhowr qeybood baa lagu daweeyaa in qofka dawo afka laga siiyo in ma qofka la yidhahdo cuntada iska hagaaji in la yidhaahdo qofka miisaanka iyo cayilka iska yare ama jimicsi waxaa samee waa qeyb marka cuntadu waxay ka mid tahay qeyb dawada ka mid ah qof dhan baa kuu imanaya qofkaasi sonkor baad ku aragtay laakiin waxaad leedahay hadda dawo ma kuu qorayo oo cuntada iska hagaaji soco jimicsi samee marka cuntadu wayna kicisaa wayna dejisaa tusaale ahaan maxaa kiciyo cuntada sonkorta kiciya cuntooyinka sonkorta kiciya waxyaabaha carbohydrate-ka loo yaqaana ee sonkorta ku badanta sida baastada burka waxyaabaha mamacaan een, maaragtay xalawiyaadka la isticmaalayo xalwooyinka waxaasoo dhan maxaa ku jirta sonkor baa ku jirta maxay kor u qaadaysaa waxay kor u qaadaysaa sonkorta ayay kor u qaadaysaa cuntooyinka aana s- ee carbohydrate-ka uu ku yaryahay sida khudaarta een, waxyaabaha borotiin ku badan sida digirta wa- waxyaalahan een, cuntadan wadaniga oo dhan kuwaasoo dhanna sonkorta ma kiciyaan marka cuntadu qeyb ayay ka mid tahay in maaragtay ay sonkorta kolla kor u dhigto kolla ay hoos u dhigto marka hadda su-aasha waxaan uga faa'iidaysanaynaa qofka sonkorta qaba ee sooman qaabkee u afura qaabkee u suxuuran taasa ugu muhiimsan yani qof baa sonkor qaba qofkii wuxuu go'aansaday inuu soomo sidee buu ku soomaya marka qaabkee ku afuraya marka afurka waa lagu kala duwanaanaya inkastoo guud ahaan qofka caafimaad qaba iyo qof qofka sonkorta qaba iyo qofkaan qabinba ay isku dardaaran haystaan qaabka loo afurayo laakiin haddana wuu kasii xag jiraa qofka sonkorta qaba tusaale ahaan marka la afurayo een, qofku wuxuu isticmaalayaa timirta saddexda xaba ah timirtaasi waxay ka fiican tahay xalwada iyo waxyaabahaas oo kale yacni sonkortaasi waxay durbo way soo kicinaysaa calooshana maaragtay ee durbo way muudin kartaa yacni ileen timirta aan cunayn waxaa loo baahan yahay sonkorta in jirka looga qaado qofkan maanta o dhan wuu soo soomanaa een, maxaa la jiray dawo sonkor baa laga yaabaa inuu soo isticmaalay mar kastoo la afurayo dee macaankii ma deyn kara waxyaaba marka lagu afuro waxaa ka mid a qof sonkor qabiyo qof aan qabinba timirta timirta waxaa la ogaaday in ay sonkorta si fiican ay maaragtay een, ay ay- ay u kiciso macnaha hal mar intay cirka geyso haddana hal mar ma soo dhacayso ayada si tartiibay ku waday haasan korta way ka fiican tahay macnaha kuwa yaala oo kale timirtaas qofka inuu isticmaalo een, biyo caadi ah inuu iyadana uu maaragtay uu- iyadana uu cabo een, haddii kolba de midkii a- kuugu horeeya ayaad ku afuri laakiin haddaad timirta ku afurtay biyo ku xijisii la cabto waa a- inaaf.
bi- a- biyo ku xijisii khudaar ku xijisii markaa kadib markaad waxaa cunto dawada aad qaadanaysa qaado iska soo tuka marka salaada aagta iska soo tuko soo noqo kadib baad markaa waxaad isticmaalaysaa cuntooyinkii caadiga ahaa ee adigu cunto ahaan marka aad sonkorta qabteed caadiga aad- waxaad iska ilaalin jirto o dhan baa iska ilaalin oo jirka u diyaar garooba uu inuu jirka cuno.
u diyaar garoobaha waxaa la diidan yahay adiga oo maanta oo dhan gaajaysnaa oo labayo toban saac calooshaadu ay marnayd marka aad cunto lagu soo hoos dhigo calooshaadu waxay uga faa'iidaysanaysaa cuntada waxba sii dayn mayso marka qofkii sonkorta qabay wax kasta calooshiisa way muudsanaysaa wax kasta dhiiggii bay ku daraysaa markaasuu marka haddii aad markaa wax aan u fiicnayn sonkorta aad isticmaasho maxaa kugu dhacaya Een, jirkiida si fiican buu uga faa'iidaysa sonkortu cirkay gelaysaa laakiin marka intaad soo tukato calooshaada oo yar qabowday oo la qabsatay oo degtay aad cuntada aad isticmaasho durbo cuntada absorption iyo muusasho lagu samayn maayo laana caloosha way la soo qabsatay already waxay dareemaysaa gaajo badaanba inayna haynin marka dadka waxaan leenahay ee qaba een sonkorta waa in ay qaabka u afuraan biyaha ee, timirta biyaha iyo xataa boorashka caadiga aha oona ka samaysnayn doctor, dabcan burkeed intii aan afurdan ku jirno waxaa jirto een, dadka soomaaliyeed inta badan khaasatan xitaa dhalinyarada u badanba markii xataa cabitaanka laga hadlaayo cabitaanka cadaanka ah oo oo aan naqaano biyaha waxay ka doorbidaan cabitaanadan la shiiday ama caanihii oo waxyaabaa loo sokoreeyay oo kaleeto marka kuwaasi eh, in biyihii cadaanka ah laga hormariyo maxay halis leeyihiin een aan halis guud ahaan cuntooyinka qaabka loo afurayo qof caafimaad qabiyo qof aan caafimaad qabinba waxaa intaa aan kuu sheegay baa lambar one ah intaa wixii ka soo hadhay waxaa la diidan yahay kow in lagu afuro cuntooyinka dufanka leh cuntooyinka dufanka hadda waxaa dilay een, dadkana aad u rafaaday dumarka baarka loo yaqaana saambuusaha iyo burkaas saambuusuhu markaa hilbaa ku jira qofkii saada u afurayo wuxuu ku afurayaa saambuus Ca- dufanka badan ee ku jira toos wuxuu u aadaya kolkaaba jirka u aadaya calooshiina way ka- way ka faa'iidaysanaysaa marka qofkaasi xanuuno fara badan ayaa maarata ku dhacaya marka lama ogola waxyaaba dufan ku badan in lagu afuro marka koowaad een, ma afurka laga dhigo labo cunto culus inaad cunto lama rabo inaad cunto culus aad cunto oo halkii mar yani ma salaadii ba aadan sax toban saxan baad cunto cunto ah ama sa- cunto aad culus baad cuntay yani cunto caadi culus waxaan u sheegaynaa inaad sii bilowdo markiiba bariiskii hilibkii baastadii hal mar aad meeshii aad wixii aad ku cuni karto aad ku cunto caloosh hadda diyaar uma aha caloosh way ku xanuunsanaysaa waa qodobka labaad cuntooyinka culusna waa lama rabo dufankana ee, lama rabo waxyaabaha macaanku uu ku badan yahay ee, maaragtay aan timirtoo kale aan hayna in lagu xadgudbo ayaan ma fiicnay biyaha waxaa kuu soo hadhay qasan mar kasta waxaa ka fiican biyaha aan qasanayn baa ka fiican biyaha qasan waad cabi laakiin waxaa kuu fiican marka aadna timirta cunto biyaha cunto koob iyo waxa iska cab laakiin inaad maaragtay aad ayaga ay cuntada kaa xidhaan laftooda nasto.
aa dhibaata ayay leedahay marka qaabkaasi waa qaabka aan la ogolayn in maaragtay loo afuro oo laiska ilaaliyo ugu dambeyn een, gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay doctore maxaad ugu een, eh, baaqaysaa een, ugu- eh, aad barnaamijka nagu soo gonaanidaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku maqlaysa een, khaasatan inta sooman ama ha xanuunsanaadaano amba caafimaad ama rabbi ha siiye een waxaan ugu baaqay waxa weeye cudurkan sonkorta dadka qaba waxaan u baahannahay hadduu ilaah yidhaahdo bishan barakaysan inay la socdaan dhakhaatiirta waa qodobka koowaad adiga haddaada maanta waxba dareemaynin berri ayay ka go-an tahay qofka jirkiisa qof aan so- ogeyn sonkortiisu meeshay marayso cabirkii haysanin wuu soomay sida uu noqon war uma hayo waa iska socdaa marka waxaan kula talinayaa inay horta goobaha caafimaadka tagaan sonkorta isla socdaan fikir sax oo ku saabsan sonkortan inay qaataan sonkor dadku waxay u arkeen dhibaato aan maaragtay lagaba bugsan karin oo silac ah mana aha cudurku saas maaha hadda ummadaha kaleo dhan ee, dadka way qabaan sonkorta laakiin weliga kaba dareemaysi laanna qofkan wuxuu raacay qaanuunkii iyo xeerkii loogu talagalay dadku dhiikar bay qabaan dhiikarkana kaba dareemaysa ninkas laanna ninkas qaanuunkii iyo ruulkii ayuu raacay wuu is ilaaliyey hadda halkan waxa weye ha igu soo sheegin haddaan dhakhtartoga balaayuu igu sheegay ha- waxaasoo dhan maanta qofku la tahay marka waxaan dhehi lahayn dadka sonkorta qaba dhakhaatiirta ha u tagaan haanan la socdaan markay soomayaan waa qodob qodobka labaad waxaan leenahay markaad afuraysaan waxaad ku afurtaan cunto fudud oo khafiif ah oo ay ka mid tahay eh, timirta ugu horeyso biyuhu khudaarta een, ayadana khudaarta aad iyo aad bay u fiican tahay cuntooyinkaasi ma kadibna markaad waqti u heshaan ood soo tukataan ama nus saac kadib ama shan iyo toban ama hal saac kadib cuntooyin kale aad cuni kartaan ee- ee- ee isku taqaaneen marka ayadana cuna taasna qaabkaas ayaan leenahay waxaan kaloon ooga digaynaa oon dadka u sheegaynaa in cuntooyinka dufan kale sida saambuuska iyo hilibka iyo inaan durba aan lagu afurin
waa tahay saaxiibayaal guud ahaan barnaamijka inta ayaan kusoo afmeerayaa waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor axmed maxamed xuseen doctor ciro ayaa barnaamijka igala qayb qaadanayay socoto ee noo farsameynayay tan iyo barnaamijka lamid inta aynu ku kulmi doono nabadgelyo oole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynine oo carabina hala iseeyo